raggii dhalinyarada ahaa saxaabada rasuulka ahaa ee dhalinyarada cumrigoodu aanu waaweyneyn in badan oo kamid in dagaalkii beder aanay gelin arrintii beder ay ka qadeenay markaa ay ka maqnaayeenba u muuqato hilaacdayo dadna waxay yidhaahdeen mee yaa rasuula midda aynugu baxay nebigana way ku celceliyeen calayhi salaatu wasalaam rasuulku markuu saxaabadiisa ula tashaday labadaa ra'yi ay u muuqdeen rasul ay markaa lasoo bandhigay rasuulka markii hore calayhi salaatu wasalaam waxaa la rajaxnaa in lagu baada noqdo magaalada madiina lakiin saxaabi markay ku celceliyeen rasulku wuxuu go-aansaday in dabadii loo baxo marka oo dabadii loo baxo maraa rasuulka ilaa kun nin oo saxaabadiisiiya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaaladii madiina uu kala baxay subax sabtiyaad waana subaxan ilaahay subxaanahu watacaala ula weyda adawta min ahlika tabawi lmuminiina maqaacid alqitaal nabialla waxaad custaa xilli aad markaa baxday oo aad talaadaad ka jarmaaday reerkaagii adigoo markaa tubawi markaa u yegleelaya almuminiina muminiinta ma muminiinta adigoo dejinaaya maqaacid alqitaali markaa gufrimi markaa fariisinadii dagaalka aba muminiintii dejinayaba ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi wallaahu ilaahayna samiicun waa ku samiico caliimun cilmi badan id wakti nebi allow xilli xus hamad ay doontay daa'ifataani laba kooxood oo minkum idinka idinka midi waxayna reer bani saliima iyo reer bani xaarisa jaabir bni cabdillaahi ayaa markaa labada jilib jilib ahaa markaasaa wuxuu labada yadaa jilib ayaa waxay dooneen dagaalka inay ka soo baxaan markay arkeen umuruhu sida ay yihiin deedna haddana ilaahay subxaanahu watacaala waa sugay markaasu wuxuu saxaabigaasi leeyahay ayaddana inaanay soo degteen waxaan jeclaaday inay soo degto bimacnaa haddii maanta lay weydiin lahaa ayaddaa sheegaysa inaad kuhamideen inaad baqataan oo dagaalkii aad ka baxdaan hadday markaa ma jeclaan lahayd inaanay soo degteen ayaddaas maybuud waxaan jeclaan lahay ayaddu inay soo degto waayo ilaahay baa naamaano wuxuu wallaahu weliyuhuma ilahay baa weligooda ilahay baa subxaanahu watacaala kaalmeeyahooda iyo gargaarahooda ilaahay baa subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu wallow cala llaahi ilaahay un falyatawakal ha kala saartaan almu'minuuna dadka mu'miniinta ilaahay subxaanahu watacaala kelidii ha kala saartaan ilaahay subxaanahu watacaala dagaalkii uxud rabbi isagoo inooga warramaaya ayaa dadkii muuminiinta waxaa la xusuusinayaa dagaalkii beder ee muslimiinta tiradoodu ay yaray ee haddana gaalada ay ka gacan sarreeyeen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu walaqad nasarakum ullahu ilaahay baa idiin hiiliyey bibederin dagaalkii beder buu idiin hiiliyey walxaala antum idinku adillatun aa markaa tiin kuwa markaa tiradoodu ay yar tahay adilla bimacnaa qaliil ah antum idinku adilata markaa adilaaba ilaahay subxaanahu watacaala idin heliye fataqu llaha ilaahay ka cabsada oo ilaahay subxaanahu watacaala ka baqda ayuu rabbi leeyahay lacallakum waxaana mudantiin tashkuruuna ilaahay subxaanahu wataala inaad mahadisaanoo rabbi a u mahadnaqdaan ilaahay subxaanahu wataala halkan iminka wuxuu inoogu tilmaamay dhowr arrimood ama dhowr arrimood baa laga qaadanaya dhowrkan aayadood waxaa ka mida fadliga uu leeyahay sabir hadday dadku sabraan oo ilaahay ina subxaanahu watacaala ay kala saartaan fadliga ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ay ka helayeen waayo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi markii laba saxaabadii ay dagaalka markaa ay labadii qole ku fakartay inay dagaala ka baxaan ay ka bixi waayeen aanay ka bixin eemana iimaankoodi ilaahay subxaanahu watacaala sabab uu uga dhigay markaa inay ku sugnaadaan ilahay wuxu wallaahu weliyuhuma ilahay ba subxaanahu watacaala kuwaa weli u ah waxaa kaloo laga qaadanaya dhibaatada ay leedahay waxaa la yidhaahdaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala qofku hadduu markaa kala saaran waayo dee sidaa cabsigeedu helaya ilaahay subxaanahu wataala nasri keeli maayo haziimo ayaa markaas ku dhacaysa waxaa kaloo laga qaadanaya qofku hadduu weli ilaahay noqdo wilaayadaa ilaahay subxaanahu watacaala addoonkuu weli u noqday waxay ka badbaadinaysaa masaarica suuq meel xun inuu ku dhinto waxaa kale ka badbaadinaysaa khatar inuu ku dhaco waayo saxaabadii rasuulka arrintan noocaasa ku fakeray ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu halkan inoogu sheegay inaanay arrintii ku dhicine sababtuna ay ahayd wallaahu weliyuhuma ilaahayba subxaanahu watacaala weligooda ahoo kaalmaynaayo u gargaaraayo ilaahayba subxaanahu watacaala ahaa waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay subxaanahu watacaala lakacabsigiisu in rabbi subxaanahu watacaala oo laga cabsadaa ay noqonayso in awaamirta allana lagu camal falo wixii rabbi ina amray wixii ilaahay inaga reebayna markaa laga tago ilaahayna subxaanahu watacaala in loo mahadnaqa inay adduunka ay waajib ay ku tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu id taquulu wadkur nabi allah waxa xustaa ama waxa markaa culimada qaar ay leeyihin xagga horay markaa ku cadfan tahay id wakti baad markaa ka lahday taquulu lilmu'miniina mu'miniinta aad ku lahayd ama wadkur xus id wakti xus ama walaqad nasarakum ullahu ilaahay wuxuu idiin hiiliyey id waktiguu idiin hiiliyey taquulu aad kulahayd lilmu'miniina kuwa mu'miniinta aad kulahayd alan yakfiyakum iyaanu idinku filnayn an yumidakum inaanu idin gurmadsiiyo rabbukum rabbigiin bialaaati aalaafin saddex kun oo nin markaa saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'iga oo munzaliina kuwa ilaahay subxaanahu watacaala marka uu soo dejiyey ah balaada ilaahay subxaanahu watacala uhi maye in tasbiruu haddaad sabirtaan oo watadtaquu ilaahay aad ka cabsataan oo waya'tuukum ay idin yimaadaan min fawrihim xilligooda haadaa kan ah yumdidkum ilaahay wuxuu idin siyaado guri yumdidkum wuxuu idin gurmadsiin doonaa rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'iga oo musawimiina kuwa markaa calaamad le ah wamaa jacalahu allaahu ilaahay kamuu dhigin nasrigaa ilaa bushraa bushro markaa bushaaro mooye wax kale rabbi idinkamuu dhigin bushradaasoo lakum idinka markaa idiina iyo walitadma'inna si ay u xasisho quluubukum quluubtiinu bihi nasriga ay ugu xasisho ama nuzuul inzaalka malaa'igta ay ugu xasisho ama mededka ay ugu xasisho wama nasru nasriguna muu ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa mooye nasrigu meel kale kama yimaado allihii alcasiisi qaalibka ee xakiimi xikmadda badnaa liyaqdaca si ilaahay subxaanahu watacaala uu gooyo daafar qayb siduu u gooyo min aladiina qoladii ka mida kafaruu gaalowday aw yaxbitahum ama uu markaa u murugo geliyo ama uu uhoojiyo oo fayanqalibu dabeedna ay laabtaan faa'ibiina iyagoo hoogay oo khasaare baa ilaahay subxaanahu watacaala u leeyi ilaahay subxaanahu watacaala markuu inooga warramay rasuulkeenii maxamed ahaa calayhi asalaatu wasalaam oo subax sabtiyaad markaa kalihiyey saxaabadii oo meel markaa uxud la yidhaahda kabuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam ka fadhiisiiyey oo halkaa fadhiisimo dagaal uga dhigay ayaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu idin xasuusiyey inuu u nusreeyo rabbi dadka muuminiinta dagaalkii beder iyagoo muuminiintu intaa maalintaa uxud ay ahaayeen ka tiro yaraa goobahay ka dagaal galayna magaalada madiine ay ka durugsanaayeen markaasaa rabbi subxaanahu wataala halkana wuxuu inoogu sheegayaa nebigeennii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiisii la hadlaaya marka oo kule miyaanay markaa idinku filnayn in ilaahay subxaanahu watacaala idin gurmadsiiyo saddex kun oo markaa malaa'iga ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyo xagga samada ka yimaada ilaahay subxaanahu wataala wuxuu le balaa maya bimacnaa arrintaas waa idinku filan tahay tasbiroo haddaad sabirtaan oo alla kacabsi aad la timaadaan oo cadowguna uu idiin yimaado xilligooda maantaa uu idiin yimaado ama iyagoo cadhaysana markaa aad u ciilqaba ay idiin yimaadaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin gurmad siin doonaa labadii kunba saddexdii kunba waa laga kordhin doonaayo waxaa laydin gurmad siin doonaa markaa shan kun oo malaa'iga malaa'igtaasoo musawimiina kuwa markaa calaamad le baa ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala markaasu wuxuu inoo sheegay halkan arrintaa markaa gurmadsiinta iyo madadkaasi muu ahaanin ilaa markaa bushaaro dadka muuminiinta loo bushaaraynayo mooye wax kale ma aha iyo quluubtooda say madadka iyo gurmadka ay ugu xasisho ee macnuu maaha madadka haddaydaan helin guulaysan maysaan macnuus haddaanay malaai malaaig malaa'iga idiin iman guulaysan maysaan waayo macnuusaas maaha waayo mar walba wama nasru ilaa min cindi illahi alcasiizi alxamiid ama malaa'iga ha joogta ama yaanay joogine mar walba nasrigu malaa'igta gacanteeda kuma jiro ambiyada gacantoodana kuma jire ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ayuu ku jira ilaahay subxaanahu watacaala waxau ihi liyaqdaca darafka bimacnaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa markaa uu idinku hiiliyey liyaqdaca darafan si u jara markaa qayb oo u jara markaa min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay markaas ka mida saxaabada rasuulku ridwaan ullahi tacaala calayhim waxay tilmaameen dagaalkii uxud markii uu dhacay in saxaabada qaar markaas ay arkayeen malaa'ig ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisa ka mida markaas ay arkeen ee saxaabada qaar markaa ay soo rabeen waxay dhaheen waxaan aragnay rag markaa hore aanaan u arki jirin oo maalintaa ka hor iyo maalintaa kadib toona aanaan arag culamada markay aayaadkan ka warramayaan tilmaamaayo ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisii ma soo deftay dagaalka bed uxud oo ma ka qayb gashay mise kamay qayb gelin ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala haddaa markaa sabir aad la timaadaan iyo alla kacabs gaaladuna markaa ay idiin timaado ilaahay subxaanahu watacaala shan kun oo malag ayaa marka ilaahay subxaanahu wataala idin siin doona oo markaas shantaa kun ee malagoo calaamad le ama la calaamadiyey ama iyagu iscalaamadiyey oo markaa cimaamado medmedo ama cimaamado cadcaad madaxa ku xidhan masalada ah markaa malaa'igta dagaalka beder maka uxud maka qayb gashay haddii la yidhaahda qowlka raajixi waxa uu yahay aayaadkan inay kusoo degeen markaa dagaalkii markaa uxud inay kusoo degeen haddii la yidhahda dagaalka uxud bay kusoo degeen waxa markaa calankaa dagaalka odag inay malaa'ig markaa ka qayb gasho ilaahay subxaanahu watacaala malaa'ig u soo dejiyey culimada qaarna waxay leeyiin malaa'igu soomay degine laba shardaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xidhayo labadii shardaa la waayey marka oo labada shardi maxay ahay balaa in tasbiru watataqu haddaad sabirtaan ilaahayna subxaanahu watacaala aad ka yaabta waxaana loo jeedaa saxaabadii nebiga oo dhan inta ka sare la ekaaye ee qoladii nebigu uu saray jabal rumaad ee jabal rumaad ka soo dhaadhacay ama ka soo degay waxa dhacday meeshii cabsidii markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam awaa amarku amray nebigu calayhi salaatu wasalaam ayay khilaafeen halkaa dabadna taqwadii laasimka ahayd inay la yimaadaan taqwadii wax ka mida ayaanay la iman sidoo kale may sabrin oo haniimadii iyo maalkii ay arkeen qaarkood kamay sabrina waa kuwa usoo yaa usoo dheereeyey markaa culimadu waxay leeyiin dagaalkii uxud dadba bacdu ah mufasiriin waxay leeyiin dagaalkii uxud kamay qayb gelin malaa'igi waxaanay uga qayb geli weyday balaa in tasbiru watataqu marka waxa la waaya sabirkii iyo alla kacabsigii baa la waayay marka culimada qaar marka waa ka qayb galeen dee walba ma joogo min cindi illah ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisu ahaayo iyadoo malaa'igi joogto da qofka dagaalka la gashay dadkii muslimiinta ahay ayuu haddana maadaama nasrigu ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ku jiro ayaa waxay dhici karta muslimiintu inay jabaan marka ida nasrigu malag kula dagaal galay ma haye ilaahay subxaanahu wataala gacantiisu nasrigu ku jiraayo ilaahayna subxaanahu watacaala waa sheegay halkanoo rabbi wuxuhi madadkaa iyo gurmadkaasi waxa ilaahay usoo dejiray ilaa bushraa lakum si aa ugu faraxdaanoo niyadda laydinku dhiso iyo walitadmaina quluubukum bihi si nasrigu markaa madadka iyo gurmadkaa quluubtun ay ugu xasisho wama nasru ila min cindi illahi alcaiizi alxakiim marka nasriguna ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ayuu ku jiraaba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy markaa layaqdaca daraqankaa culimadu waxay leeyiin waxay markaa ay markaa ay ku cadfan tahay xagga hore marka bimacnaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu markaa idin gurmad siiyey yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idin gurmad siiyey idin gurmad siiyey liyaqdaca darafan si u jaro markaa ummad loo halaago ummadaasu min aladiina kafaruu oo markaa laamkaa jabee wuxuu ku tacalluqayaa yumdidkum rabbukum culamada qaar waxay leeyihin wuxuu ku tacalluqaya walaqad nasarakum illahu badran ilahi baa idin gargaaray dagaalkii bedar liyaqdaca darafan min aladiina kafaruu si uu markaa u gooyo markaa qayb ka mida nimankii gaalada ahaa kooxo ka mida loo laayo culimada qaarna waxay markaa idhaahdaan waxa markaa wax markaa meesha ka wax ka xadsan baa loo soo markaa qadaraya oo macnuhu uu yahay markaa awjaba allahu calaykum aljihaada ilaahay subxaanahu wataala wuxuu idinku waajibiyey jihaadka liyaqdaca si loo halaago oo loo laayo darafan ummad ummadaasu min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka mida aw yakbitahum ama ilaahay subxaanahu watacaala uu mur u murugo geliyo oo fayanqalibuu ay noqdaan khaa'ibiina iyagoo khasaaray ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu leeyahay wakr nabi alla waxaad xustaa id waqti taquulu aad ku lahayd lilmu'miniina mu'miniinta aad ku lahayd alan yakfiyakum iyaanu idinku filnayn an yumidakum inuu idin gurmadsiiyo rabbikum rabbigiin bialaaati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'iga oo munzaliina kuwa markaa la soo dejiyey baa ilaahay subxaanahu watacaala uli malaa'ig ilahay uu soo dejinaaye oo xagga samada ka imanayso oo dhulka hore aanu sii joogin balaadaa ilaahay subxaanahu watacaala ui maya in tasbiruu haddaad sabirtaan aw watataquu ilaahayna subxaanahu watacaala aad ka cabsataan oo ya'tuukum min fawrihim haada xilligoodanna ay idin yimaadaan min fawrihim ay min waqtihim haada bay culimada qaar yidhaahdeen marka bacd mufasiriinna waxay min markaa min kayrihim haada caradan ay maanta qabaan ay idinla soo bareeraan ay idin yimaadaan yumdidkum wuxuu idin siin doonaa rabbukum ilaahay bihamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'iga musawimiina kuwa iscalaamasada iyagu calaamado isu yeelayo cimaamada wada xidha marka cimaamada noocaasa ma caddaana amamada wawan wamaa jacalahu llahu ilaahay kama dhigin markaa madadkaa ilaa bushraa lakum inuu bushra iyo bushaare idiin ahaada mooyaane iyo walitadmaina inay xasisho quluubukum quluubtiinu bihi isaga inay ku xasisho mooyaane ilaahay wax kale kama dhigin wama nasru guushuna may ahaanin ilaa min cindi illaahi alla alla agtii mooye meel kale may ahaanin allihii alcasiisi qaalibka ee alxakiimi xikmadda badnaa liyaqdaca si ilaahay uu jaro maanaa gurmadkaa waxaa laydiin siinayaa yumdidkum rabbukum rabbigiin wuxuu gurmadkaa markaa idin siinaya liyaqdaca darafan si u jaro marka ama u halaago oo darafan ay ummatan ummad ummadaasu min aladiina qoladii ka mida kafaruu gaalowday aw yakbitahum ama uu murugo geliyo oo markaa kabadka culimadu waxay waa murugogelinta ama waa markaa waa dullaynta aw yakbitahum ama uu hoojiyo ama uu duleeyo sidoo kale markaa uu murugo geliyo fayanqalibuu ay laabtaan khaa'ibiina iyagoo markaa hoogay oo khasaaray guryahoodii markaas ay ku laabtaan waxaa laga qaadanayaa halkan ama aayaadka waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida sabirka iyo alla kacabsigu inay yihiin asbaabta ugu weyn ee ilahay agtiisa guusha lagaga helo marka hadday ummadda ilaahay ay ka baqato oo ilaahay subxaanahu wataala wuxuu ambay ay ku dadaasho oo wixii rabbi uu ka reebayna ay ka tagto waa ta labaad ummadda ummad saabiriina ay noqdaan ummad adkaysi badan kusa u sabra marka xaqa ay tama sugeen ay haystaan ilaahay daacaadkiisa ku dul sabra sidoo kale ka sabra wixii ilaahay ka xarimay sidoo kale aqdaarta ilaahay markaa muulimkaana ku sabra ummaddaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siinaya markaa nasr ayuu siinayo laakiin ummadda haddii alla kacabsiga dhexdeeda uu ku yaraado ama alla kacabsiga markaa laga waayo sidoo kale sabirka dhexdooda uu ku daciifto daciifo oo noqdo markaa shibulmacduun waxaan markaa jirinba uu ekaado waxay noqonaysaa ummaddaas ummadaan nasri aan helin oo ilaahay subxaanahu wataala agtiisa nasri aan ka helin waxaa kale inoonan ka qaadanaya saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi tacaala calayhim dagaalkii uxud inay sababtay ku jabeen ay ahayd ama wixii jabiyey inay ahayd sabir markaas waxyaalo sabirkii ka mida iyo alla kacabsigii wax ka mida ayaa markaa laga waayay sida aynu arki doono waxaa kaloo laga qaada in nasriga haddii cawaamishiisu si kasta ha u bataane ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisuu ku jiraa tusaale ahaan maanta haddaynu ciidan fara badan fara badan fara badan aynu samaysan oo maraykanka ciidankiisa intaasoo kun oo jeer kusoo laba laabmaayo technologygu haysto markaa technology ka sarreeya aynu markaa aynu samaysan oo aynu markaa niyadda gashano inaynu gacan sarraynayno meesha taasi ma oolayso wama nasru illa min cindi illah nasriga ilahi inbaa hayo subxaanahu watacaala adoo xoogu ina ilaahay subxaanahu wataala nasriga kaa qaado kujabiya ayaa wax dhici karaa marka adiga lagaa waayo marka asbaabtii nasriga wax ka mida lagaa waayo waxaa kaloo dhici karta adoo itaal daranna in ilaahay kuu hiiliyo marka asbaabtii nasriga lagaa helo marka qofku inuu taa ku talagalo bay saxaabada rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulay ku jira ayaa dagaalkii laba dagaal bay jabeen oo nebigu labadaba hor la socday idii dagaalkan caawa aynu ku jirno qaswatu uxud bay ahayd ka kalena wuxuu qaswadii la odhan jiray qaswatu xunayn wa yowma xunayn iday cajabatkum kasratukum falan tuqni cankum shaya yowma xunayn iyagoo labiyo toban kun oo nin ah ayay rasuulka kunoo gaala awaajiyeen marka labiyo toban kun oo nin oo muslimiina oo toban kun ay yihiin tobankii toban kunoo nebiga keliya magaalada madiina laba kunna magaalada maka ay ka raaceen ayaa waxay waajaheen gaalo toddoba kuna marka toddoba kun iyo labiyo toban kun shan kun bay muslimiintu dheeri markaasaa la is eeg wallahi maanta inagaa gacan sarraynayna wallahi maanta tiradeennu siday tahay soo arki maysaan ayay ragga qaar yidhahdeen kulligood may wada odhanay afraad ka mid a ayaa tiri marka ilahay wuxu uhi falam tugni cankum shaya kasradi midh idinmay tari midh waa jabsano faraqa ayaa la jiiriyey waa la yaacay ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ka daba dhawaaqay oo soo noqday nebigu ui calayhi salaatu wasalaam oo markaa gaaladi mar dambe dib loo isu abaabulay nimankii la waajahay marka marka waa maxay haddii qur meesha quruur uu yimaado iyo markaa isla baxsanaan iyo wallaahi malaayiin bashar baa tihiin ama aadba u fara badan tihiin faraha badan waxba anfici maayaane waxaa markaa muhim ah in ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha nasriga uu ku xidhay dadka muslimiinta ay baadi doonaan ay ka mid tahay ilaahay tawxiidkiisa oo la taxqiijiyo oo ay ka mid tahay mutaabacadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay dulmiga in la yskaga tago ay ka mid tahay macaasida in la yskaga tago fii jamiici anwaaciha ay ka mid tahay marka in la wanaajiyo waxyaalaha ilaahay subxaanahu wataala u inaamkay inaynu wanaajinno wahaluma jeer marka ilaahay subxaanahu wataala markaa sidaas yii bimacnaa jihaadka xali loo waajibiyey ama muslimiinta markaa gurmadka ilaahay ugu soo diray waxay la yaqdaca si ilaahay subxaanahu watacaala u halaaga darafanayo ummatan ummad min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay aw yakbitahum ama uu muruga geliyo fayanqalibuu khaa'ibiin de markuu ninkii waayo wixii markaa doonayay ee wuxuu laabanaya isagoo markaas murugaysan ilaahay wuxu laysa laha kum kumuu ahaanin min alamri umuuraha xaggooda shay-an waxba kaagamay ahaanin aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba allahu ilaa an yatuuba calayhim in ilaahay ka toobad aqbala mooyaane aw yucadibahum ma ilaahay uu cadaabo fa inahum iyagu daalimuuna waa kuwa daalimiin ah ilahay wuxu walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku dhaqan iyo wamaa fil ardi dhulka waxa ku sugan yakfiru ilaahay waa u dembi dhaafaa liman yashaau cidda uu doono wayucadibu ilaahay wuu cadaaba man yashaau cidda uu rabana wallaahu ilaahay afuurun waa ku dembi dhaaf badanoo raxiimun naxariis badan yaa ayuha aladiina kuwii iimaanka laga hela laa ta'kuluuha cunina arriba ribadii ha cunina adcaafan labanlaab mudaacafatan la labanlaabay iyadoo ah wataqu llaaha ilaahayna ka cabsada lacallakum waxaa mudatin tuflixuuna inaad liibaantaan haddaa ilaahay subxaanahu watacaala aad ka baqataan waxaa helaysaan markaa kuwa liibaanay ayaa noqonaysaan baa ilaahay subxaanahu watacaala uu wataqu naara naarna ka cabsada naarka gaashaanta allatii naartaasoo ciddad loo diyaariyey lilkaafiriina kuwa gaalada la yidhaahdo wa adiicu llaaha ilaahayna adeeca iyo warasuula rasuulka lacalakum turxamuuna si laydinku naxariisto oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa naxariista a uga heshaan ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inooga warramayaa nabigeenii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yihi ilaahay laysa laka min alamri shayun umuuraha waxba kuma lihin wax allaala xad kuleeda ma jiro oo culimadu sabab nusuulka aayaddan dhowr sabab nusuul bay markaa ay soo arooriyeen imaam muslim wuxuu markaa u warinaya ou leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dhoolihiisii qaar ka mida la jebiyey dagaalkii uxud madaxiisii markaa la daqray ilaa dhiigguu nebiga wejigiisa uu ku soo dareeray ayaa rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam kayfa yuflixu qowmun bolos bay u liibanayaan shajuu nebiyahum nebigoodii daqray wahuwa yadcuuhum isagoo ugu yeedhaya markaa ila alislaam ama ila aliimaan isagoo iimaanka ugu yeedhaya isay u liibaanayaan manaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa isticdaadsaday in nebigii ilaahay usoo diray daqray ama nebigii ilaahay usoo diray la dagaalamay inuu liibaan helaayo ayuu nebigu fogaystay calayhi salaatu wasalaam deedna markaasa ilahay wuxuu kuhi laysa laka min alamri shayun walaa xukma lih inuu liibaanaa laga yaaba kaasuu soo islaamay kaaku daqray nebi allow ee saxaabadii qaar badan laayay inuu soo islaamaa laga yaabaayo dee adigu umuuraha waxba kuma lihi hidaayada iyo markaa shaqaawada ilahay gacantiisay ku jirto in kaana la halleeyo kaana la soo hadeeyo laysa laka min alamri shay umuuraha adigu waxaad kuleeda ma jirto sidoo kale laysa laka min alamri shayun umuuraha umuuraha hazimada iyo nasriga aduu nebiga alla waxba kuma kuma lihid marka oo maalintaa doontana nasri keeni mayside maalintaa doontana hazimo keeni mayside ilahay gacantiisa ku jirta subxaanahu watacaala marka waa caynka laysa laka min alamri shayun sidoo kale waxaa lamida laysa laka min alamri shay umuuraha cibaadada waxba kuma lihid nebi alla in ama lagu baryo ama lagu caabudo ama markaa lagu markaa la yidhaahdo markaa adiga shafaacadaada markaa la yidhaahdo adigu noo shafeeca qaa oo shafeecada markaa adiga lagaa dalbo in markaa adiga markaa laguu sameeyo markaa cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay wax kamida lagu siiyo taana xukmigay bu ilaahay subxaanahu wataala u leeyahay marka laysa laka min alamri shay nebi maxamed sidaa lagu yihi calayhi salaatu wasalaam laysa laka kum kuugumu ahaanin min alamri umuuraha xaggooda shayun waxba waa nakiratun fi siyaaqi fi tufiid alcumuum nebigunaan umuuraha waxba kulahayn hidaayada ilaahay subxaanahu wataala gacantiisa ku jirta ilahay ba qofku doonana halleeya qofku doonana ilaahayba subxaanahu wataala xaqa soo waafajiya sidoo kale ilaahayba markuu doonana muminiinta nasri siiya markaa sababka nasriga iyagu ay la yimaadaan ee laga helo sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala marka uu doonana muminiinta ilaahay subxaanahu wataala nasri ma siiyo de marka inuu qofku sidaas ogaado o ayaa markaa waajib oo muhim ah maxamed cabdilwahaab kitaabkiisa kitaabu tawxiid ayaa markuu taasiilinaya markaa umuuraha tawxiidka uu ka waramaayo shirkigana uu radiyaayo ayaa wuxuu leeyahay sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayh nebigeenii maxamed ahaa sayidul markaa mursaliin ah mursaliinta markaa kii ugu fadliga badnaaya sayid weladi aadama ayaa ilahay wuxuu kuhi laysa laka min alamri shay muraxbatl maxaa qof kale anuu maray buyi marka qof kale maxaad maray marka wadda maxaa dhacda dadka mushrikiinta ama quburiyiintu inay ilaahay subxaanahu watacaala cid ka sokaysa ay cibaadada siiyaan marka ay dhahdeen hebelkaasaa nasriga ina siinaayo hebelkaasaa waxaa ina siinaayo hebelkaasaa barwaaqadaa keenaya kaasaa abtaa keenaya ilahay nebi maxamed buu kuhi laysa laka min alamri shayun rasuulka lagu yihi calayhi salaatu wasalaam aw yatuuba calayhim halkaa jumladda culamada qaarkood waxay le laysa laka min alamri shayun tiri waa jumla ictiraadiya ee waxay ku cadfan tahay halkani halkii aayaddii hore ama aayaddii ka horeysay liyaqdaca si ilaahay u jaro darafa ummad ilaahay u halaaga min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka mid a aw yakbitahum ama ilaahay uu murugaysiiyo uu murugo geliyo ama uu markaa u dulleeyo oo fayanqalibuu ay laabtaan khaa'ibiina aw yatuuba calayhim ama uu ka toobad aqbalo aw yucadibahum ama uu cadaabo halkaa hore ayay ku cadfan tahay aw yakbitahum taa ee culimmada qaarkoodiga culamada qaar waxay maye ee awdan ayaa bimacnaa ilaa an ah ilaa iyo an oo wada socdo oo macnuhu muxuu noqonaya laysa laka min alamri shay nebi alla umuuraha waxba kuma lihiin aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa ilaahay uu ka toobad aqbalo iyaga oo dee dan fatafraxa bihim aada ku faraxsante aw yucadibahum ama uu cadaabo oo fatashafii bihim aada markaa xilligaana ku laafawowsato maanaa umuuraha waxba kuma lid umuuraha intaad ku leedaha waa maxay in ilaahay intuu toobadooda aqbalo ay soo islaamaan oo dabeedna aad ku faraxdade ama ilaahay subxaanahu watacaala uu halaago o dabeedna markaa aad ku laab qabaysato culimada qaarkood maaha awdan waa bimacnaa xataa oo awda bimacnaa xataayna waa jirtaa oo waxaan filaya de kole kutusan naxwaa in lagu arko xataa oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa macnuhu wuxuu noqonaya laysa laka min alamri shay nebi allow umuuraha waxba kuma lihida fasbir sabir xataa aw yatuuba calayhim ay xataa yatuuba calayhim ilaa ilaahay toobadoodan aqbalaayo aw yucadibahum ma ilaahay subxaanahu watacaala u cadaabayo iska sabiroo adkayso ilaa ilaahay subxaanahu wataala uu toobadooda aqbalaayo ama uu cadaabayo mar saddexdaa marka arrimoodba culimada culimada tafsiirka way sheegaan oo kutuba tafsiirka waa lagu arkaya inaynu idhaahno waxay ku cadsan tahay aw yakbikahum oo macnuhu uu noqdo markaa liyaqdaca si ilaahay u halaago darafkan qayb oo ummad markaa min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay kamida aw yakbikahum ama marka ilaahay u murugo geliyo ama uu uhoojiyo oo fayanqalibu ay laabtaan khaasiriina iyagoo khasaaray aw yatuuba calayhim ama uu ka toobad aqbalo aw yucadibahum amayna idhaahday owdani waa bimacnaa ilaa ilaa an oo waxaana sheegaya shawkani baa soo raraya fatxulqadiira ku soo raraaya awdani bimacnaa ilaa an ay tahay oo bimacnaa xataana waa la yidhi marka haddii la yidhahdo waa bimacnaa ilaa an xaggeeda damba marka wax la qadaraya haddii la yidhahdo waa bimacnaa xataana xagga hore wax la qadaraya laysa laka min alamri shay nebi allow umuuraa waxba kuma lihin aw yatuuba calayhim e fasbir sabiro aw yatuuba calayhim e xataa yatuuba calayhim ila ilaahay ka toobad aqbalaayo aw yucadibuhu ama ilaahay uu cadaabaayo laysa laka min alamri shay umuuraa waxba kuma lihin aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ila ilaahay toobadooda aqbalaya fatafraxa bihim bimacnaa aad ku faraxda aw yucadibahum ilaahay subxaanahu watacaala uu cadaabaayo xilligan aad ku laaqabowsato fa inahum daalimuun kuwaas waa kuwa daalimiina ilaahay wuxuu weli laahi alle waxa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan ilaahay baa iskale iyo wamaa fi lardi wuxa waxa ku sugan ilaahay baa iskale ah marka waxa xagga samada aada uga baahatana ilaahay weydiiso waa xagga dhulka uga baahatana ilaahay subxaanahu watacaala weydiiso xagga samada maxaynu uga baahanay dee roobkii nasrigii ducadeenna in la aqbalo in ilaahay camalkeena saalixa uu aqbalo waxaasoo dhan xagga sare uga baahan dee waxa dhulka yaalana ilaahay baa iskalehe iyadana ilaahay weydiiso maxay ah hadday ubad tahay hadday dhaqaale tahay haddii amni tahay waxaana ilaahay subxaanahu watacaala weydiiso oo meel kale ha ula cararo yakfiru ilaahay waa u dhaafaa liman yashaau cidda uu doono ilaahay dembigooda dhaafaa wayucadibu rabbi waa cadaaba man yashaau cidda uu rabo wallaahi ilaahay afuurun waa ku dembi dhaaf badan oo raxiimu naxariis badan oo ilaahay subxaanahu watacaala hadduu dembi dhaaf iyo markaa cuquubadaba ilaahay subxaanahu wataala uu ku sifiyo inuu dembiga dhaafo waxna ciqaaba hadduu ilaahay ku sifaysan yahay teebaa xeel dheer marka manaa teebaa qaaliba waxaa qaaliba marka makfirada oo ilaahay markii hore wuxuu soo horeysay makfiradii yakfiru liman yashaa yucadi man yashaa haddana ilahay wuxuu ku gabayey wallahu gafuurun raxiim raxmad iyo dembi dhaaf ayaa ilaahay subxaanahu wataala ku gabagabay oo ilaahay mole wallahu shadiid lciqaab ilaahay mole subxaanahu wataala ilaahay wuxu ya ayuha aladiina aamanuu kii iimaanka laga helayow laa taakuluuha cunina aribaa ribadiiha cunina adcaafan xaala ay tasu laban laabahoo mudaacafatan la laablaabo la bediye marka oo macnuhu markaas maaha mafhuuma laha oo la odhan maayo dee haddii markaa ribadii aala la diiday markaa adcaafu mudaacafa markay tiro badan tahay haddii la diiday markay iska yar tahay way banaantay la odhan maayo marka jira qaalibubu ku soo baxayo dee inta badan ribada shayga la yidhaahda waa shay markaa waa shay fara badan marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu le laa taakulu riba adcaafan ribadiiha cunin adcaafan xaalo ay tahay su markaa laban laaban oo mudaacafatan laban laabay marka maanaa su laban laaban oo laban laab ahoo dadkuna ay laban laabeen ilaahayna subxaanahu watacaala ka baqda lacallakum si aa markaa tuflixuuna u liibaantaan si a u liibaantaan oo ilaahay subxaanahu wataala kiisa liibaan a uga heshaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baqda buu ilaahay u leeyay halkaa ikhwaani fillah waxaynu ka qaadanaynaa attaqwa waa sababu falaax hadduu qof iminka toosh qaato oo idhaahdo waxaan ililaynaya bal inaan liibaano falaax inaan helo falaax baan diidayo falaax maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha annajaatu min almarhuub waxaad ka cabsanaysa inaad ka badbaado walfawsu bilmadluub waxaad doonaysaan inaad heshaa falaax markay culimmadu qeexayaan falaax iyo fawsga waxay ku qeexaan labada arrimood annajaatu min almarhuub waxaad ka cabsanaysa inaad ka badbaado walfawsu bilmadluub waxaad doonaysa inaad hesho marka maxaa markaa sabab u noqonaya waxau noqon ilaha inaad ka baqato marka alla ka cabsigu wuxuu sabab u yahay wixii aad raadinaysa khayr ahaydna inaad hesho wixii shal aad ka baqanaysana ilaahay subxaanahu wataala inuu kaa badbaadiye marka marka alla ka cabsiga gaashaan ha laga dhigto adagoo nabigeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam si guud iyo si gaaraba rasuulka alla ka cabsiga loo dardaaro ilaahayna marna qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay markaa libaasku inuu yahay markaa khayr waxa ugu khayr badan inuu yahay libaasu taqwa uu yahay marna ilahay taqwada wuxuu ku tilmaamay khayru zaadin wax la sayqada waxa ugu khayrka badan yahay waa garanayna xadiidkii cirbaad bin saariya radi allahu tacaala canhu uu lahaa nebiga ayaana waaniyey waana markaa ururteeduna ay ruxantay indhaha iyaguna ay hooyeen markaasaa waxaa ku jira xadiidka yaa rasuula allah kaanaha mawcidatu muwadici faawsina markaasaa nebigu wuxuu usiikum bitaqwa allah waa caam usiikum bitaqwa allah war ilahay ka alla kacabsi baan idin dardaarmaya buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ka abudar iyo markaa mucaadna waynu garanayna nebigu wuxuu ku yuri calayhi salaatu wasalaam itaqi llaha xaysumaa kunt وأطع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن marka qofku ilaahay subxaanahu wataala ka cabsan markuu cidlo joogo iyo markuu dad la joogaba waya dee salaaxi baa kaga xiraa marka salaaxi waa maxay waa annajaatu min alcadaab ama annajaatu min almarhuub walxawsu bilmadluub ilaahay subxaanahu wataala wuxuu wataquu naara naartiina ka baqda allatii naartaasoo ciddad loo diyaariyey lilkaafiriina kuwa gaalo la yidhaahdaa loo diyaariyey oo gaaladii ilaahay subxaanahu watacaala beenisay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu diyaariyey inay ku waaraan oo marka ay ku jiraan ilahay wuxuu waa adiicu llah ilaahayna adeeca warasuula rasuulkana adeeca lacallakum turxamuuna waxa markaasi laydinku naxariisto oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa naxariis ah uga heshaan taa la yimaado ba ilaahay subxaanahu watacaala wy markaa raxmaddii adduunyada iyo raxmaddii aakhirada maxaynu ku helaynaa daacat اllahi wadaacatu rasuuli calayhi الsalaatu wasalaam waana qofka doonaaye an yajida raxmat اdunya inuu naxariista dunya u helo sidoo kale inuu helo raxmat alaakhira raxmaday aakhiro naxariista alle aakhiro maxay maxaa laga rabaa laba arrimood arrinta kowaad waa maxay daacat ullah arrinta labaadna daacat rasuul calayhi الsalaatu wasalaam lakin hadduu qofku iska jibaaxa un oo daacadka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka tago oo rasuulkii u adeeci waayo calayhi الsalaatu wasalaam oo rasuulkii ugu dayan waayo isagoo ifka joogo hanti badan hadda haysta ayaa waxaa dhici karta inuu cadaabnaado haddana meel un dab kaga shidhnaado oo meel ololma kaga baxo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuui wasaaricuu degdega ilaa maqfiratin dembi dhaaf dembi dhaafkaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaadiyo wajanatin janno jannada oo arduhaa ballartee ballar ballaceedu asamaawaatu samaawaadka uu leegayo walardu dhulka oo ciddad loo diyaariyey lilmuttaqiina dadka muttaqiintaa loo diyaariyey aladiina mutaqiintaasoo yunfiquuna bixinaayo xoolahooda fi saraa'i xilliga barwaaqada iyo wadaraa xilliga dhibta ay jirto waalkaadimiina kuwii markaa qarinaya alqayda cadhada iyo walcaafina iska cafiyaayo can innaasi dadka wallaahu ilaahay yuxibu wuxuu jeceliyay almuxsiniina kuwa samafalada ilaahay subxaanahu watacaala uu jeceliy waaladiina wahum iyagu aladiina kuwii weeyaan idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan dembi ay sameeyaan xumaana aw dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafnafahooda dakaru llaha ilaahay subxaanahu watacaala xasuusanaaye oo fastakfaruu dembi dhaafku u weydiisan markaa fastakfaruu dalbaayo lidunuubihim dunuubtooda in laga dhaafo waman yakfiru dunuuba dunuubta yaa dhaafa ila allaahu ilaahay mooyaane oo walam yusiruu aan daa'imaynin calaa maa facaluu waxay sameeyeen dunuuba aan daa'imaynin wahum yaclamuuna iyagoo og waxan inuu dembi yahay ilaahay wuxuuhi ulaayaha kuwaa jazaahum abaalmalintooda makfiratu waa dembi dhaaf dembi dhaafkaasoo min rabbihim xagga alle ka ahaaday iyo wajannaatin jannooyin tajri ay socoto min dacdihaa hoosteeda alanhaaru webiya khaalidiina xaala yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannada wa nicma wa nicma waxaana nimco lahaaday ajrulcaamiliina kuwa shaqeeya markaa ajarkooda waxaa u nimco lahaaday bimacnaa ajruhum ama ajru haaulaahi kuwa ajarkooda markaa nicmo lahaado wanaagsanaaday ba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay ilaahay subxaanahu wataala halkan wuxuu kaga warramaya bal sifaadka ay leeyihiin jannada dadka dhaxlaya marka awalan jannadii baa laynagu dhiirigeliyeyoo ilahay wuxuuhi wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wasaaricuu u degdega u dheereeya ilaa maqfiratin ilaa maqfiratin markaa dembi dhaaf u dheereeya oo dembi dhaafkaasi culimmadu waxay maqfiro sababu lmaqfira ayaa ilaahay subxaanahu wataala halkan ina amraya sababu lmaqfiriin muxuu noqonayaa de waa jamiicu daacaad waa daacaadkii o dhan macnuhu waa maxay waxyaalaha sababaayo ilaahay subxaanahu watacaala dembigeenna inuu dhaafo inaynu u degdegno oo waxaa ka mid a salaadihii oo waxaa ka mid a ikhlaaskii oo waxaa ka mid a sadaqaadkii oo waxaa ka mid a soomkii waxaa ka mid a alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar waxaa ka mid a xusnuljiwaarkii waxyaalahaas oo dhan marka ilaahay subxaanahu wataala wuxuu le waxyaalaha bimacnaa dembigiina lagu dhaafayo u degdega waxaa kaloo u degdegtaan janno jannadaasoo ballaceedu uu leegayay cirka iyo dhulka arduhaa ka ardi samaai walardi ba ilaahay subxaanahu wataala meel kale u yidhi marka ballaceedu markaa uu leegyahay markaa cirka iyo dhulka balacooda marka cirka dhulka intay leeyihiin jannaba ay janno leeg markaa ubedegdega baa ilaahay subxaanahu watacaala u janno dadka yaa loo yibaho jannadaa gelaya muttaqiinta muttaqiinta sifaatkooda maxaa ka mid a sifaatkanaa ka mid a marka qofku iska baaray ila waxa weye culimadu waxay odhan jireen aayaadka qofku had jeer muuminkii naftiisa uu saaro waxaa ka mid ah aayaddan iyo aayaadka kale ugu dambeeya suuratu markaa tawba ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga warramaayey dadka ilaahay uu ka iibsaday markaa nafahooda uu ka iibsaday dadna ilaahay jannada uu siinahay ayaadka suuratu markaa muuminuun ku bilaabno ayaadka ugu dambeeya suuratu markaa firqaan ayaadka noocaasa inuu qofka adika naftiisa ku miisaamo warnihi hore dadkaasaa janno gelaaye falos saas ku tahay adigu dadka sifaadka noocaasa ma lagaa hayo mise lagaama helo ilaahay wuxuu sifaatkooda waxa ka mid oo sifaatkooda ka mid oo rabbi ugu horraysiiyey marka alla kacabsiga laga yimaado waa aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa waa kuwa bixiya xilliga barwaaqada iyo xilliga faqriga lagu jiraaba ay umuuru adagiba waxbay bixiyaan nafaqadii waajibka iyo tii sunno ahaydba waa bixiyaan marka sifaatkooda waxaa ka mid ah walkaadimiina algayb waa kuwa qaxsada carab hadday cid wax u qabtaan markiiba ma muujiyaano caradii iyo markaa qofkii markaa markiiba markaa uma tiriyaani waa kuwa qarsada ilaahay subxaanahu wataala wuxu walcaafina can innaasi waa kuwa dadkan iska caafiya iska saama wallahu yuxibu lmuxsiniina ilaahay subxaanahu wataala kuwa muxsiniintana waa jeceliy waa kuwa samafalo samafalka dadku muxuu noqonaya waa dadka qofka markaa saddex arrimood laga helo oo culimadu waxay odhan jireen marka xasan albasri waxaa laga soo naqliyey inuu yihi maruu ka warramayo markaa alixsaanu maca annaas ama alixsaanu maca alkhalqi ayaa wuxuu laha waa kasfu ladaa wa badlu nnadaa wadalaaqatu wejhi saddexdaa arrimood qofka marka laga helo qofkaas waa qof markaa la yimi markaa alixsaan maca alkhalqi oo waa maxaa alixsaan maca alkhalqi macnaa samafalkii dadka kafu ladaa inaad dhibtaadii haysato wabadlu nadaa dadku waxaa dheereed inaad bixiso wadalaaqatu lwejhi weji fufrano qiimo badan dadkii aad kula kulanto alixsaanu maca allaha waxa weeyaan marka an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay halkan inoo sheegay inay dadkani u dembigu ka dhici karo laakiin waxay kaga duwan yihiin kuwii kale iyagu markaa fujaarta ahaa qoladana way isxasuusataa markuu dembi ka dhaco markiiba xagga ilaahay bay subxaanahu watacaala u yaacaan ilahay bay dembi dhaaf weydiistaan marka ilahay wuxuu wasaaricuu degdega ilaa maqfiratin dembi dhaaf dembi dhaafkaasu min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday mana waxa ilaahay dembigiina ku dhaafayo daacaada u degdega wajanatin janno u degdega carduhaa ballaceedu asamaawaatu samaawaadka uu leegya iyo walardu dhulka ucidda dawaana loo yaboohay lilmuttaqiina kuwii muttaqiinta ahaa ayaa loo diyaariyeyba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy alladiina qoladay baa loo diyaariyay ama muttaqiintaasi alladiina waa kuwii yunfiquuna bixinaaya fi saraa'i xilliga barwaaqada iyo wadaraa'i xilliga dhibtaba waalkaadimiina waa kuwa qarinaya alkayda carada walcaafiina can innaasi dadkana iska cafiyaaya halkaa markaa ay carada inaad qariso iyo inaad had iyo jeer wixii qalbigaa kusoo dhacba aada soo tuurto iyo in maslaxa ay ku jirtaa ya inaad qariso soo maaha qur-aanka la waafo waxaa markaa aan maqlay nin dhacdara oo dhakhaatiirtan markaa had iyo jeer maskaxdiya waxaa ku takhasustay ama aqoonta wale markaa daweynteeda ayaa waxaa laga soo sheegay inuu yidhi had iyo jeer waxaa caafimaad badan dadka cadhada aan qarsanin waxay kay u caroodaba markaa laqsiiye ku yidhaahda hadala kuwaasa dadka caafimaad badanoo kuwan kale halisay ku jiraan buuri de marka ilaahay mu yidhaahdeen hadday harisaynu ku jirno caradaynu qarsano harisaynu ku gelayno ilahay mu yidhah walkaadimiin alkayda walcaafiina can innas wallah yuxib lmuxsin ilahay saa ma yidhaah sidoo kale nabigeeni maxamed aha saxaabigu ya rasuul allah usini laa taqdab ya rasuul allah usini qaala laa taqdab ya rasuul allah usini qaala laa taqdab rasuul saa ma yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam markaa sidaasa loo ogaado ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu walkaadimiina waa kuwa qarsanaya alkayda carada ee walcaafiina can innaasi dadkana iska cafiyahay wallahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina muxsin kuwii muxsiniinta ah ayuu jecel yahay marka culimadii islaamka sheekh ka mid ahaa oo maymuun la ohan jiro culimadii markaa cubaada ahayd ka mid ahaa ayaa imaamu qurdubi tafsiirkiisa wuxuu kusoo raraya markuu aayaddan fasiraya ayaa wuxuu yidhi maalin buu rag casuumay horena waynu tilmaanaan filayaa mid markuu raggii casuumay ayaa addoonkiisii ayuu ku yidhi orada soo qaad maraqii ayu hudhida ku cunayay idna maraqii uu soo qaday midigad weyna maraqa shagoo sidaa ayuu sheekhiio sii jeedis la yaro dhaafo waba la kulankaroodo wadaadku dusha higaafkooday markaa madiinaka maraqa ah markii raggii markaa khasaare badan baa meeshii ka dhacay raggii la casumay halkaasi ku maraq beeroona de waxa weeye laashinho qalalan baa hor yaalla dhinaca lada calamaad wadaadku wasakhow oo waxa weye maradii ka wasakhowday waxaana suurtagal in maraqu kululaayo xataa jirkiisii ay wax gaareen de ninkii addoonka ahaa markuu arkay sheekoo isbedelay ayuu ya sheekh haygu degdegin ilahay wuxu warkaadi min alkayda walcaafin can innaas wallahi yuxibu lmuxsiniin buu ilahay yidhi haygu degdegin markaas intu sheekhi wasla yidhi anta xurun liwajillah orodka xor baan tahay hor dhulka ilaahay ku markaasaan ku saxay markaas marka waa maxabadku marka aayaadkii loo sheego inay aayaadkii qabtaan ilaahay wuxuu waladiina waa kuwa idaa facalu marka ay sameeyaan faaxishata faaxishada culimada qaar waxay zinada ayay ku tilmaamaan culimada qaarna markaa waxay ku tilmaamaan ku sheegaan jamiica marka cumuum dunuub dunuubta oo dhan marka kabaa dunuubta waaweyn ilaahay wuxuu waladiina waa kuwa idaa facalu markay sameeyaan faaxishata xumaan ay sameeyaan aw dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan dakaru llah ilaahay xasuusanaya ilaahay waciidkiisa iyo wacdigiisa wuxuu ilaahay ciqaab ballan qaada iyo wuxuu ilaahay nim markaa ballan qaaday markaa naciim ama xaduusanayo ilaahay subxaanahu watacaala weynidiisa dabeedna fastakfaruu lidunuubin dunuubtooda ilaahay weydiisana inuu ka dhaafo waman yakfiru dunuuba dunuubta yaa dhaafa ila allahu ilaahay mooyeen cid kaloo dhaaftaa jirta walam yusiruu manay daa'imaynin calaa maa facalu waxay sameeyeenna kuwa israar kula imanaya maha daa'imaya qofka muuminkii camalka saalixa mudaawamu ku sameeya waa joogteeya camalka xunna marmarunbuu ka dhacaa dabeedna uu ka toobad keena oo markuu camalku saalix uu yahay nebigu wuxu uhi axabu lacmaali ila llahi adwamuhu wain qalla ilahay camal saalix aw camal wuxuu ugu jecel yahay ka qofku uu daa'imahaba yaraadee والحال بهم إلهي والحال هم يبوا يعلمون أيوبهم حيوبين معنى قبح قبح هذا ذنب ذنب كان حمانتي سيء وحكا تنبيا يكره سادرات المكاء وعربي إلهي وحر الله يقوى جساه والمرين كود مغفرة هو الدنبدار دنبدار قاسم ربهم حق ربي قد كأهالي وجنات جنوي جنوي كاسو تجري أي سعوة من تحتها غوستي على نهار وذيا خالدين حاليهم فوقوها رأي فيها جنة ونعم أجر العاملين kuwa shaqeeya waxa markaa ajarkooda u nicmo ahaaday ama u fiicnaaday ajruhum kuwa ajarkooda ama ajru haaulaai kuwa ajarkooda ilaahay subxaanahu watacaala halkaan ku dayno bilahi tawfiiq allahu aclam